dagaalka xala dhacay walaala maqribtii markay ahayd salaada maqrib ay tukanayeen ciidamada ayayna soo weerareen nimanka argagixisada ee nabadiidka khasaare intee leeba ka dhashay dagaalka marka khasaar intaan ognahay ayaga xaggooda waxaan xaqiijinay ilaa lix nin baan xaqiijinay inay dhinteen qaar kamid ahna waxay waxay uga tageen ba difaaci meesha ay weerarka kusoo weerareen bay uga tageen qaar kalena waxaan xaqiijinay inay ku dugeen meel aan saa ugu sii fogeen deegaanka aan joogo dhinaciina imsaa ka dhintay dhinacnaga wax khasaare ah ma jiraan haba yaraatee waa tahay bal faahfaahin naga sii qaabka weerarka u dhacay halkeed ku sugnaydeen xilliga weerarka u dhacayay xilliga weerarka ku dhacay xilli maqrib bay ahayd ciidankana difaaciisa ayuu joogay iyagana weerar bay ahaayeen weerar gaadma ah oo ay rabeen in maaragtay khasaare ku geystaan bay sameeyeen laakiin ilaah idinkii waa ku guulaysanay inaan iska difaacno ciidamada geesiyaasha ah ee ururka afartan sideedaad qeybta afartan saddexaad ee xoogga dalka soomaaliyeed ee degan degmada buurdhubo ayaa hawshaas u babacdhigay iyagana way awoodi kari waayeen isku daygoodiina waa fashilmay sidaas ayay hawsh u dhacday marka ma qarax isnidaaminay adeegsadeen mise rasaas bay idinku fureen may qarax maysan adeegsan weerar caadi si toos usoo weerareen qoryaha gacanta laga tuura r b g sevenka iyo qoryaha daraandirisku dhaca ayay xarada kusoo weerareen annagana kuwa lamid ah iyo kuwa kasii waweyn baan ugu jawaabnay halkaas baa khasaare xoog leegana ka gaaray annagana ilaahay wuuna badbaadiyey hadda wax khasaare aan ognahay xaggeena mid kooxdaa idinsoo weerartay tiradoodu imise ahayd mase wateen gaadiid dagaal gaadiid dagaal goobta dagaalka imaaday ma jiro laakiin waxaa jira gaadiid ay kusoo dhawaadeen markii hore kadibna ay maaragtay markii ay laabteen oo ciidamadooda ay jabeen ay meelahaas uga uga hor imaaday oo sii qaaday baa jira imisa tiradooda ku qiyaasi kartaa tirada ciidanka na soo weeraray sagaashan askari bay ahayd sidii noola sheegay sagaashanka askari waxaa waday baabuur tiradooda lagu sheegay afar baabuur inay yihiin baa soo dhaweysay oo deegaanka kusoo dhaweysay kadibna kuwa dhintay oo meesha ay uga carareen maani kuwa dhaawaca ahaa waxay dib ugu sii celiyeen deegaana hoostaga degmada garbaar iyo tuulo barwaaqi agagaas inay geeyeen baa noola sheegay halkay markaasi kasoo duuleen markoodii hore markoodii hore waxay ka imaadeen meel afartan kilomitr noo jirto deegaanka buur oo jirto oo la yidhaha reeskuda waa tahay imikana xaggay tegeen imanka meeshay kasoo laabtay ka imaadeen bay ku laabteen
marka maadaamaad og tihiin saldhigooda iyo halka ay kasoo duulayaan maxaa idiin suurtogelin waayay haddaad ciidankii tihiin in aad weerartaan goobaha ay joogaan si ay arrintaasi u dhammaato waana ognahay meelaha ay degan yihiin mana aha nimanka meelaha ay degan yihiin talisya rasmi ah waa meelaha si dhuumaalisi ay ku imaadaan oo ay nimankaas sideedaba saad ogtihiinba ma aha niman talisya leh waa qaybo qaybo toban toban iyo labaatan labaatan iyo wax lamid ah ayay uqeybsan yihiin tobankaasa hadba meel tagto hadba meel biyo ka cabto marka waxaas wey waxaa la sheegaya oo deegaamada jooga ma ahan ciidama saldhigle oo farisimaale ma ahan oo hadda aan ognahay oo hadda meel lagu loogu duulo oo rasmi oon tilmaami karnay ma jirto laakiin siaad ii sheegtay gaadiid baad idinku soo weerareen tiradood waxaad ku tilmaantay sagaashan marka sidee ciidan intaa leeg oo gaadiidkaas wata ugu suurta gashay in deegaamada aad maamushaan ay yimaadaan gaadiidka iyo ciidamada wax hal meel aad joogay oo hal tales kasoo duulay ma ahan waa wax midba qeyba meel laga keenay sidaa mar marka qayba meel ka keeneen kadib bay weerarka soo qaadeen oo sidaa kusoo baxeen waana ciidamada degan oo talis kasoo baxay oo taliskaas meel talis oo la yaqaano bartilmaameed oo gaadiidkooda iyo dadkooda ay degan yihiin oo ereadan ma jirto la iminka maxaa idiin qorshaysan aminka waxaa noo qorshaysan ereadanada inaan sii xaqiijino howlgalladan aan sii wadno